أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha sahyuuniyadda yuhuudda ka soo gaartay weerar ka dhacay ee dalka austraeliya maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa qof shacab ah ku dilay degmada daynile ee magaalada muqdisho munaasab lagu caleemasaarayay malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga bay howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo jubbada hoose maamulka islaamiga degmada miirtaqo ee wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe ayaa soo bandhigay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan deegaanka buusaar ee wilaayadda islaamiga gedo ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo ka socota degmooyinka deegaana ka mid ah wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniin ah taariikhdii jiriguna ay tahay afar iyo labaatanka bisha jamaada thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha sahaynada yahuudda ka soo gaartay weerar ka dhacay dalka austraaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka marwaan maxmed waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar lagu beegsaday boqolaal yuhuud ah oo shalay ka dhacay xeebta Sydney oo ah magaalada ugu weyn ee dalka Australia sida ay tibaaxayaan faahfaahinadii ugu dambeeyay ee laga helay weerarkaasi ugu yaraan 16 qof oo yuhuud ah ayaa dhintay afartan kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii aabay wiilkiisa ay rasaas ku fureen boqolaal yuhuud ah oo ku dabaaldegaysay xeebta Bondi ee magaalada Sydney weerarkan oo lagu tilmaamay midkii ugu xumaa ee ka dhacay Australia muddo soddon sannadood ah ayaa warwar iyo argagax ku abuuray sahaynada goobahaasi isugu timid ah waxaan la arkayay bakhtiga yuhuudda oo muddo badan yaallay halkaasi aabbaha weerarka fuliya oo da'diisa lagu sheegay konton jir ayaa ku dhintay israsaasee dhex martay isaga iyo booliska halka wiilkiisa oo ahaa afar iyo labaatan jir uu isna soo gaaray dhaawac culusa kaasoo oo la sheegay in booliska ay u qaadeen kuna waardiyeen ayaan mid ka mid ah cisbitaallada magaalada dadka dhaawacmay ayaa sida la xaqiijiyey waxaa ku jiray laba sargaal oo boolis ah kuwaasoo ay soo gaareen dhaawacyo garaab ah waxaana goobta la weeraray ee xafladda ka socotay soo xaadiray ku dhowaad kun qof oo yuhuud ah ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa canaan kala duldhacay dowladda austraaliya oo uu sheegay inay ka gaabisay inay wax ka qabato korarkan laceebka yuhuudda ee ka jira gudaha dalkaasi dhagahana ka furaysatay digniino la xidhiira arrimahan oo horey loo siiyey weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli maamulka gumaystaha saahiinada wax suuq maalinle ah ku hayo shacabka muslimiinta ah ee reer falastiin mahadsanid marwaan maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa qof shacab ah ku dilay degmada daynile ee magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan degmada daynile ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi lagu dilay darawal mootobajaaj oo ka mid ah dhallinyarada deegaanka maleeshiyaad murtadiina ayaa lasoo warinayaa in halkaasi ay isku dhaafsadeen rasaas noolnool iyadoo sababtay inay ku dhacdo ruuxaasi dhallinyarada ah ee mootada ku xamaalanayay cabdirasaaq abuukar maxamed berey ayaa ah wiilka dhallinyarada ah ee sida gardarada ah ay xalay ku dileen maleeshiyaadka kooxda ardada soomaaliya mid ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey sida uu u dhacay falkaasi degmada daaniele ee gudta waaxda barwaaqo standag waxaa ka dhac runtii shaqaaqo aada iyo aada lagu xuno runtii taas oo ah in halkaas isku xabadeeyeen laba askari ee isku xabadeen kadib laba askari markii isqaabsadeen xabadaha sarkida axmed muuse waxaa dhacday in ilay kuma darnaadee mooto bajaajle oo boliiskiisa raadsanaya meesha iska maray in halkaasi oo ku baxo oo ku dhintay kadibna waxaa dhacday in ninkii dilkii geystay inuu baxay oo isla markiiba mooto kale oo dhahay sii qaad oo mootada kale oo rabay inuu sii dilo waa qayb ka mid ah tacdiyada xarkaha goostay ee maleeshiyaadka riddada ay ka wadaan gudaha magaalada muqdisho sidaan ayaana markasta loo soo diiwaangeliyaa dhacdooyin lagu dilay dad shacab ah oo aan waxba galabsan munaasabo lagu caleemisaarayay malaag cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay sida uu warbixintan ku hayo bashiir muxijin abu ayman masiirka muslimiinta in la toosiyo midnimada ummadana laka dadaala magacii ansaarta muddo horena haayna la hamuujiyo lafadahaya munaasabadda eelaamasaarka wax ka dhowaada hubeer beel ka mid a beelaha soomaaliyeed muslimka ah ee dega koonfurta soomaaliya waa qabiil astaan u ah u gargaaridda iyo garab istaagga mujaahidiinta ku taagan jidka allaah ansaar iyo gargaariyaalna u noqday diinkan iyo ehelkiisa wakhtigii loogu baahida badnaa magaceeda ayay ku xardheen cisada iyo sharafta xilli ay wiilasheeda u soo saartay halganka lagula jiro cadowga soo jireenka ah ee islaamka sufuufta jihaadka ayaana soo buuxisay xilli kuwa badan ay kadib dhaceen muddo haatan laga joogo dhowr iyo toban sano ka hor ayay balan iyo beeco la gashay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyada oo wacad ku martay in aan islaamka looga imaan dhufayskooda axdigaas oo ay weli ku taagan tahay sida aan u rajaynayno hubeer shuurada iyo wadatashiga ayaa u ah astaan iyo dhaqan waxaana dhowaan deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamigaha ee baay isugu yimid in ka badan boqol ruux oo ahaa hagaha iyo hormuudka beesha oo isugu jiray culimo waxgarad dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kadib kulama qaatay muddo shan maalin oo xiriirah ayaa lagu gorfeeyey aayaha beesha wakhti xaadirkan tagtidii ina dhaaftay timaadada soo socota ayaana diiradda lagu saaray dib u habeynta hoggaanka dhaqanka ee beesha dhismaha guddi si guud uga shaqeeya horumarka iyo in dadka lagu hago dhabaha tadbiiqa shareecada soo xulista hogaamiye dhaqameed diiniyana ku hogaamin kara beesha kuna haga shareecada islaamka hoggaanka beesha ayaa dhammaadkii kulamadaasi u magacaabay malaaq maxamed aadan khayr manuur macalin medey malaaqa cusub beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay malaaq oo yoangmadaysiyin ya dooradan ya markamayla raayismeeliya kukooy oo leeraw malaaq maxamed aadan khayr manuur iina leeraw ya meeliyadahaytiyaka dooradan doorashada ugaaska cusub kadib waxaa deegaanka raamacadde iyo deegaanada kale ee beesha ansaarta ee hubeer degta ka bilowday dabaaldegyo waaweyn oo lagu soo dhoweynayo malaaqa cusub kumanaan dad ah oo isugu jira rag dumar waayeel iyo carruur ayaana isugu soo baxay waddooyinka iyaga oo soo dhoweynaya hoggaankooda cusub rajo iyo mustaqbal fiicanna ka qaba inuu sida ugu wanaagsan u guto waajibaadka loo igmaday markan waxa aan soo gaaray bartamaha deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta qof aan joogin loogama sheekan karo shucuurka ka jira deegaankan waxay indhahaygu qabanayaan boqolaal dad muslimiin ah oo isugu jira rag iyo dumar islamarkaana socda jidadka waaweyn ee deegaanka waxaa waddooyinka deegaanka raamacadey lagu xadhay raayaadka tawxiidka iyagoo dadka muslimiinta ay ku sii qulqulayaan halka ay ka soconayso qabanqaabada xafladda balaaran ee caleemasaarka malaaq maxamed aadan khayr manuur macalimadey malaaqa cusub ee beesha hubeer ee ansaarta ah intaasi kadib waxaa kelimad soo dhoweyn ha jeediyey suldaan ibraahim malaaq suldaanka guud beesha ansaarta ah ee hubeer ee wilaayaadka islaamiga ah dhammaantii umaylenaa wajazaakum ullaahu khayr safaradiisan ha galleen dantii qabiilkan hayteen iyo tii muslimiintan hayteen dhammaantiio isan hala laabteen oo walaalihiin reerbay xafladiyoo dhakadaayaan ugaasiyo eleemasaarka isan ha ajiibteen wajazaakumullahu khayr yasiilena intii ay socotay qabanqaabada xafladda soo dhoweynta malaaqa beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ah ee baay mas-uuliyiintii goobta soo gaartay waxaa ka mid ahaa sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay iyo sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud aad baan u faraxsanahay aad buu u sarreeyaa shucuurkayga lama qiyaasi karo hadda ayaan soo gaaray xarunta doorashada caleemasaarka ay ka dhacayso waxaan ku arkay maxay ahayd waa xarun aad loo qurxiyey aad u wanaagsan maasha allah iyo rag aad u qiimo badan odayaal si fiican looga soo labasay waa meel caalami ah si kale kuma garan kartid ma garat farxad aad iyo weyn waan ingata geerka in munaasabadan ka qayb gala weliba kulankan wayba rag hore maybaa ka aaday wakhtaana safar ama wax ka gali deegaanka iyo dadkana wakhta hadda ismoogna marka farxad gaara waa ingata eediyeednan ka faraxsana warbixinteena soo socota ayaan ku eegi doonnaa xaflad siyar sare loo soo agaasimay oo lagu caleema saarayay malaaqa cusub beesha hubeer oo ka dhacday deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abu ayman howlgallo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo jubbada hoose dagaallo saddex jeer lagu jabiyey maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa waxay ka dhaceen agagaarka deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaa sidoo kale maleeshiyaadka murtadiinta ee la jabiyey lagu beegsaday weerar madaafi ah oo khasaare dheliyey dhanka kale wilaayada baay laba qarax oo xalay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala egtay askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada mid ka mid a qaraxyadaasi waxaa lala eegtay maleeshiyaada roondo ku jiray halka kan labaadna lala eegtay guri ay degnaayeen maleeshiyaada riddada ka tirsan kaasoo ku burburay qaraxaasi sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii calay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta burjeed ee hoos tagtaa magaalada baydhabo maamulka islaamiga degmada miirtaqo ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa soo bandhigay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta marwaan maxmed ayaa mar kale warbixinta warkani eegaya muddooyinkii u dambeeyey waxaa degmada miirtaqo ee wilaayada shabeellaha dhexe si raxanraxan ah u soo gaarayay taaibiin isaga soo baxay safafka maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya tobannaan toobadkeenayaal ah oo soo gaaray maalmihii lasoo dhaafay degmada miirtaqo ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa u dambeeyey yuusuf xaaji xuseen cadaawe oo muddo afar sana ah ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan qaybta labaatan toddobaad guutada lixaadda ururka soddon iyo sagaalaad ee murtadiinta yuusuf ayaa soo gaaray maamulka islaamiga ah ee degmadan isaga oo qiranaya in gebi ahaanba uu ka soo baxay safka murtadiinta kana toobadkeenay falkii ridinimo ee uu ku dhacay kadib markii toobada loo qabtay ayuu la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus isagoo siiyey faahfaahin ku aadan toobadkiinkiisa yuusuf xaashi xuseen cadaawe ka tirsanaay ciidamanka riddada ee ka yimiday haddana u imaaday islaanka jooga meertaqo waxay aheeday isheeg qaybta labaatan toddobaad guutada lixaad ururka soddon sagaalaad difaacyadaan joogi jiray afar sano ayaan la shaqeeya bisba taliya qaybtayda waxuu ahay taliya disho taliya guutayguna cali ariif u ahay taliya unugayguna waxuu ahay ninka leedaha axmed maxamed iscali aniga markaan ku biirayey nambarka waa laysiiyey qorag waa laysiiyey waa ku shaqaysan jiray meelahin walax layraa ayaa jira waa laygu meeleeyey markii aan adiga dhulkan lasoo galay oo biyo caddeeye la qabanayay aan anigana isaga tegey asaan reereyga iska raacay xilligii haddaan walaayadu ay timiday aanan dudkii la cayaar cararayan qodayda ka carar walaahi ma la xisaabi karo nolol adagay ahayd muddo adiga toban biloodaba nolol caariyan rafaadan ku jiro maadaamaan carara yuusuf xaaji xuseen wuxuu sidoo kale ka warbixinayaa sida uu soo dhoweeyey maamulka islaamiga qaafka ay ugu suurta gashay inuu ka soo baxo safka cadowga allaah ee murtadiinta isagoo sidoo kale baaq toobadkeena u jeediyey maleeshiyaadka ay shalay saaxiibada ahaayeen ay weli ku aarsan safka gaalnimada nabadoonkayga ayaan la soo xiriiray halkana waxaa keena asiga walaayada islaamka ii keena diinta islaamka asaa yiri macnaa isheega xerigeeda waa inaan qabsano waa inaad ii imaado saasna asaa intii ugu keeno hadda saasna xurnimadii soo gelisa hadda waxay qorshaysan dalkayga iyo dadkayga in xurnimaan ku haysto oon ku joogo waxaan la soo xiriiray nabadoonka nabadoon waxaan dhahay xaaladdu macnaa ilaa intaas toban biloodaan rafaadsannahay maxaa ka dhihi leeday maad walaayadan nagala hadashid markii hore liiskan iyagu soo gudbiyey waa xanuunsaday dib xamar u galay mar dambe doontu soo laabtan dib u soo xiriirnay nabadoo meeshaan weli joognaa aan dhahnay maxaad kaleeya saas iyagu noo soo gudbiyey waana ku mahadsanay asigana nabadoonka caafimaad allah siiya maadaama hadda waa jecsanahay walaadana gacanteera koran lena si aad iyo aad lagu soo dhoweey waa mahadsan yihiin muslimiintu waa mahadsanta mujaahidiintu waa mahadsanta sharaf gacmo furan iyagu soo dhoweysaana mahadsanta waxaan leeyahay insha allah ilaa idinkiis ka duubkeena leh dhowr iyo toban qofoodaad israacaysiin kaligaa saacadda aniga wallahi runtan kuu sheegaa dhowr iyo toban qofood baarasa waxaan arki jira anoo kaligii salaad ka dukana inta kale ee hadduu roob nagu da'o kale nijaad arka inta degta aan dhaqanayo muga waxaan leeyahay insha allah ilaa iykuna soo hanuuniyo ilaahina ay sheegeen wax meel walbo ay jiraanba soo tuuba keenaan leena askarigan ayaa ku biiraya tiro askar ah oo waayihii u dambeeyey toobada loogu qabtay degmada miirtaqwo kuwaasoo kadib markii ay garwaaqsadeen xumaanta ay ku jiraan iyo inay sanadan adduuniyo mid aakhiraba ugu jirin isku soo dhiibay shareecada islaamka iyagoo qiranay inay ka qoomameenayaan falalkii ay ku dhaceen ee nawaaqida ku ahaa islaamka kadibna si diiran loo soo dhoweeyey lana dareensiiyey walaaltinimo mahadsanid marwaan ugu dambayntii bulshada ku dhaqan deegaanka buusaar ee wilaayada islaamiga gedo ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo ka socota degmooyinka deegaana ka mid ah wilaayadaasi casaam carafaad ayaa si amaqaadaya warbixintan waa qayb ka mid ah xamladda alhidaaya ilaa sabiili najaat oo ay wadeen culimmada soomaaliyeed taasoo ay ka wadeen degmooyinkai deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo waxayna markan safar ku tageen deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaqe ee wilaayadaas iyadoon halkaasi kula kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas waxayna culimmada qabteen nadwo cilmiya taabanaysa dhinacyo badan reer buusaawow nabi maxamed waxaa leeyay waa dhimanaysa adiga nabi maxamed waa dhinta calayhi salaatusalaam dadkana waa dhimanaya waa leesa soo saaraya maalinta qiyaama ilaah hortiisaa lagu doodi doonaa diintaas aan wada gargaarno maanta diinta ilaahay reer buusaarow gargaaray u baahan tahay diinta ilaah ha loo gargaaro ilaahay dartiisa loogu gargaaro ilaahay waxaa idinka baryaynaa mar labaad inuu raxmadna siiyo ikhwaanii maraakisa hala tago tawxiidka ilaahay hala barto culimmada ha laga faa'iidayso soomaal waxay tira daruur maalin kasta ma da'dee marmar bay da'daa fursaddan hadda aad haysataan wakhtiga aan dhiman doono ma ogin meeshana loo soo jooga ma ogin waan dhimanaynaa war intaana lagu imanin hadda tawxiidka aan baranno ilaahayna aan ku caabudno reer busaaro waxaan idin leenahay cisigeen iyo karaamadeenna sharafteennu waxay ku jirtaa inaynu laa ilaaha ila allah martigelino awlaaddiinni furmahay u wada dareereen annaga markaan halkan idinku imanayno da'yarta furmaha taagan idinku hadlasheen ayaan rabnaa qodaxda inaan ka leexinno ayagaan rabnaa inaan jaranjarro u dhigno geedka dhaqso u fuulaan baan rabnaa idinkaan rabnaa inaad gadaal ka soo riixdaan carruurtiinna wiilashaa naga soo horjeeda waxaan leenahay odayaashan hortiinna fadhiyayo xujay idinku yihiin idinkoo dhallinyaro inaad guryaheenna jiiftaan odayaashanna ay furinta taagan yihiin oo qoriga ku jeeni qaarsan yihiin ilaahay agtiisa waad ku doodi doontaan qiyaamaha dalkeenna iyo diinteennu waxay noqdeen gabadh qurux badan oon ehel iyo aqaarib midna aan lahayn dalkeenna aan tusna inay ehel leeyihiin inuu aqaarib leeyahy diinteenna aan tusna inay wiilal ka dhasheen libaaxyaal aynu lahay aan tusna insha allahu tacaala reer busaarow ballankeennu wuxuu yahay barbarkay ka baxdaa waa bakay la galeen barbarkiina iyana gaala nooga soo dhicin insha allahu tacaala intaynad wacilmiyada iyo kulmad ay la qaadanayeen bulshada deegaanka buusaar ayaa waxaa si qalbi furan u soo dhoweeyey culimmada iyo mas-uuliyiinta wilaayada qaar ka mid a waxgaradka deegaankaas ayaa mahadsan hadda maanteed ilaahay subxana wa tacala ayaan waclinaynaa intaas kadib wixii aad noo keenteen oo caqli cilmi ah oo maaragtay ilaahay subxana wa taala diintiisa ku sheegay waan ka qaadan gaalana haddii annaga inay maogta ay dhagar noo wado oo wax malegaysan waa ognahay taasoo joodaanay hadalkiina waxaan u qaadanay si guud insha allah marka adinkana waa mahadsantihiin waxaan u mahadcelinaynaa shabaab almujaahidiin baan u mahadcelinaynaa odayaalka soo maray labada kun oo meel noo soo maray gada soo afmeeray haddana degmada ceelwaaq oo geeska ah nagu soo booqdina waa u mahadcelinaynaa ajir iyo xasanaad allaha idinka siiya waxaanoo leenahay jasaakum allahu jasaa intaad noo marteen iyo intaad noo sheegteen waana qaadannay waana ku dhaqanaynaa waan soo dhoweynaynaa si guud baan in soo dhoweynaynaa warkiinina waan qaadannay bilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamladan ay hogaaminayeen culimmada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee gado ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay una soo dhoweeyey dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayadda islaamiga ee gado waad mahadsantahay cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dowranimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu